madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo shalay dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulkaas ayaa soo dhoweeyey isbeddelka cusub ee dalka ka hirgalay isagoo xusay in muddo la sugayay doorashooyinkii guud ee dalka ka dhacay madaxweynaha ayaa u mahad celiyey madaxweynihii hore ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo shantii sane ee lasoo dhaafay dalka soo hogaaminaya islamarkaana aqbalay natiijada doorashada sidoo kale waxa uu madaxweynaha u mahad celiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo si naf hornimo leh u istaagay sidii dalka uga dhici lahayd doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay islamarkaana natiijadeeda loo wada aqbalo gudiyada doorashooyinka iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland ku ammaanay shaqadii hufneed ay la soo qabteen ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu madaxweynaha allo uga bariyey inuu la gargaro shaqada culus ee hortaalla isagoo dhammaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in dowladda cusub la garab istaago shaqooyinka horyaalla si ay u fuliso madaxweynaha jubbaland ayaa tilmaamay in maanta laga bilaabo la fasaxay dhammaan taageeradii adeegyadii horumarinta ee gobolka gedo ka xayirnaa sanadihii lasoo dhaafay ee heer federaal ee heer jubbaland isagoo intaasi ku daray in dhismaha golayaasha deegaanka laga bilaabi doono degmada garbaari ee xarunta gobolka gedo islamarkaanaanan jirin maamul cusub oo gobolkaasi loo magacaabayo dadka deegaankana ay soo dooro doonaan dadka matalaya waxaan rabaa inaan aada ugu mahad celiyo oon u hambaliyeeyo madaxweynaha xilka ku guulaystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddii xilgaadhsiinta ahayd mister rooble oo aan isleeyahay ama aan u arkayey juhdiga uu bixiyey inuu ahaa mid aad iyo aad u culus oo nafti hurannimo ah uuna ku guulaystay in doorashadaasi ay dhacdo waxaan rabaa inaan u soo dhoweeyo oo aan bilowno gobolka gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kawnsiladii sidii qorshuhu ahaa markii horeba ay garbaari ugu horeyn doonto haddii la yidhaahdo in maamulkii la daadejin doono inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda ood garanaysaan daadejinta maamulku saddexda leebal ee dowladnimo heer federaal heer state iyo heer dowladaha hoose iyo deegaano inay intaasba ay noqonayso jarojaro shaqada ugu badanna ay ku dhacayso middan kawnsilada ama deegaanada dowladaha hoose la samaynayo haddii oo dadka waxa toos u matalaya ay tahay waxaan raacinayaa in gobolkaas oo mashaariicda iyo wax badan ay ka taagnaayeen maanta laga bilaabo la sii daayo oo loo bilaabo oy socoto dhammaan mashaariicdii ama heer state ha noqoto ama heer dowladda federaalka ha noqotee wixii gobolkaa ka baaqday in la dedejiyo haddii ilaaha idhaahdo dadkuna la iscafiyo qof maanta aan waxu qabnaa ma jiro qof walba oo hadalka axmed madoobe ayaa yimid xilli khilaaf muddo uu ka taagnaa gobolka gedo kaas oo salka ku hayay arrimo maamul yuunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho